waxaa maanta si rasmiga uga furmay islamarkaasna iso hor fadhiistay ogaasyada beelo walaala ah oo hore ugu dagaalamay deegaano hoos yimaada degmada ballanballe ee gobolka galgaduud goobta ayaa waxaa ku sugnaay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga kuwa galmudug xildhibaano wasiiro maamulada degmooyinka odayaasha dhaqanka iyo weliba mas-uuliyiin kaloo ka socota dowladda federaalk ee soomaaliya haddaba ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay qaar ka mid a taliyayaasha ciidamada galmudug iyo weliba ciidanka qaybta koob iyo labaatanaad jenaraal mascuud maxamed warsame iyo weliba jenaraal ciro waxaad ku soo dhowaanaysiin inaan u taagannahay khidmaddiinna inaan u taagannahay awaamiirtiinna oo ugaasyadu ugu horreeyo waxaan ku soo sinnay amnigii toban iyo sagaal maalmood inaan waxba dhicinin waxaan ku guulaysannay in aan ummaddii kala xirxirneed ay baadida kala doonato
ciidankii baan diyaarinaynaa ka sar ciidan ahaan amniga ka shaqayn lahay idinkana waxaan idinka rabnaa inaad ku dhaqaaqdaan ood wacyigelisaan oo tidhaahdaan wiil walba gurigaadii aad annagoo ciidanka diyaarinnay iyo adinkoo wada socdaan labada geesba maraynaa marka dambe sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay oo qodobada ay isku afgarteen ka soo jeediyey goobta cali yaga cali waa kan asagoo arrimahaasi ka hadlaya qodobka koowaad waxaa weeye xabad joojin rasmi ah oo halkan quraca nabadda lagu gaaray galabta xabajoojintaas oo ka bilaabanaysa hadda qodobka labaadna waxaa weeye in maleeshiyaadka ee labada beelood la kala celiyo oo guryahoodii dib loogu celiyo oo la kala diro qodobka saddexaadna waxaa weeye tobanka bisha diseembar lagu qabto gobashii weyneed ee dib heshisiinta labada beelood oo ka dhici doonta degmada gurceel ee gobolka galgaduud qodobka afaraad waxaa weeye in ciidamada isku dhafka ah ay sii sugaan amniga sidii horeba ay halkan ugu joogeen inta laga gaarayo shirweynaha lagu gaarayo dibheshisiinta waarta haddii ilaahay idbo ugu dambayntii waxaa kulanka soo gabagabeeyey ugaas axmed taakooy iyo weliba ugaas xasan ugaas maxamed
dadkii shacabka ahaa oo labada beelood oo dhibaatadu dhex martay waxaan ogaysiinaynaa meeshaan in xabad joojin rasmi ah looga dhawaaqay in ciidamadii ee qabiilada oo isu safnaa nin walba gurigiisii nabadgelyaha ku aado qorigiina sana ha geyso sidaas in go'aan la go'aamiyey in fadhigii dambe oo lagu wada hadli lahaa oo heshiiska rasmigaa lagu gaari lahaana gobashiisii laga dhigay guriceel oo ugaas xasan isgogoshaas dhigahayo maadaama tii horeo balanballe adinku aad dhigteen midda dambena gurceel baa la dhigahaya shirka xiriddiisa ayaan isu soo taagay hadal dhiman hadda ma aana isu soo taagin inta meel kasta ha ka yimaadeen oo xamar u shisheeya inta u soo gurmatay xanuunka meeshaan ka jiray ilaahay baa mahadle ayaguna badi waa mahadsan yihiin waa sidii loo wada dhashay waa sidii maaragta loogu soo gurmaday galabtana guulbaa meesha ka muuqata insha allaahu aana rajaynayno sida aan hadda gogosha hadda aan ballan qaaday inay noogu dhammaan doonto intii tobankaas maalmood u dhexaydana hadda amnigaa sidii u joogay maaragtay u dhex rondaynaya